bismillaahi raxmaani raxiim salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaalaa wabarakaatu dhegeystayaal kulanta faylaha ka dhowaada warka hirabnamee raadi warlaade qodobdiisiin ka dhigi doontaan haddii ilaaheedama wayba ku mid ahaa tartanka qur-aanka kariimka iyo weybalaa ka gebagabeeyey gudo magaalada baydhabo gaar ahaan iskuulka lahamaar iskuullada magaalada baydhabo iyo weliba lagu dhaqangeliyey baradowka alafka mayga magaalada gabiley iyo weyba lagu daafuray barnaamijka casriyeynta canshuuro iibka kulan lanku hadalaya horumarinta adeegyada caafimaadka oo laka goboday magaalada muqdisho caasimada dalka shacabka buuloberdo hadhowaayeen dhismo golo deegaanka degmadaas warkaan waliba qayb kuah xubinta sarafka ee suuqyada xubinta ayaara akhbaaraadka banaanka intaas way bahayeen qodobada warka hiraabnama anka doorkaroon way beetaa maalignamo axade taarigdana kabeeganta kowda bililihaad lamakunilabaatayushanta anoo marayngee la diyaare biikeeniin farsameeyahaya qodobkan koreey walibowsaya tartan qur-aan kariimka iyo weybala ka gebagabeeyey iskuulka alhamaar ee magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay cabduqaadir warcadda iyo niin fiiriya warkaas
iyo ardayda al-amri primary and secondary school iyo weliba laka tartamaya soddonka juzga qur-aanka kariimka si ardayda lanka dhiirigeliya waryababardeen islamarkaana iyo isdhexgalan sameeyana munaasabada tartanka laakiila iyo weliba gobro ku hay maamulka iskuulka waalidiin macalimiin ardayda tartanka dhexeeya fasalada iskuullada al-amri qeybta qur-aanka kariimka ardayda iyo meelasiha ka bandhigeen walyaawagii bardeen ooyo ka tartamena أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون
يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن العز منها الأذل فلله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن
macalimiinta iyo weliba dhanka kiisha ku hadalena dadaalka ardaydan iyo muujiyeen intuusa tartanka dareeri weli sidoo kale iyo ardayda kala dardaarmina sii wadowka hayaanka walbarashadu gaar ahaan dhiniga qur-aanka kariimka iyo culumto kale diinige ciidan mahadsantiin meela raayso walyarko iyo ka darafade dadka kaalinta koowaad galay iyo meela raayso way faday haddii ilaahay era inay magacyadiin uuna meela raayso diiwaangelino uun meelka aftogona si una mar kasta oo imtixaan dhiyow mismeylarahay tartan dhiyow una magacyadeen husna intaasasin ku ballan qaade waana mayba siingata meylarahay sharafa siingata unuuna sharafa ningata intaas ballan qaadee siin suubaan halid haddii ilaahir dadka kaalinta kood galay magacyadiyo iyo qordaana si mar kasta oo dhii imtixaan dhii mis tartan dhii una magacyadeen husna asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu cabdirisaaq xasan cabdi maamulaha al-amr community primary school iyo sharaxii ahmiyadda uu suleeyay tartanka qur-aanka kariimka ee loonqobadii ardayda fasalada shargadisana dhikadaasa usoona bogaadii guuleystayaalka madarasada qur-aanigana mayba dhikadaasee boqol konton ee faraarday madarasada qur-aanka yaana tartan aan soodii maybaa guulaysaday geekaniisin arga doontana tumii kow qof kumidday ardayda qur-aanka inta laga baraay oo dugsiyo inta laga bilaawi oo geeka tumunka jisa qur-aankan koreey ka tartamaayeen guuliyo yoon uneerna walaala ka tartam walaan ku wanaagsan diinka ilaahayu eediyeedan maasantiin qur-aanka horan akhriya uneerna haan kale ha tartamay yoon hirin maylana saddex bilood kasta tartama qobdaan adooblakoo tabi marka kale ha ka darama doonta eediyeedan maasantaadina dadaal uneerna tartankan dhexeeya ardayda iskuulka al-amar iyo weliba useeko soddonka jusi oo ka tartamayn sanad walba si ardayda lanka dhiirigeli waana lanka xoojiya walbarashada diniga iyo qur-aanka iyo culumto kale diiniga eh
idan mahadsanta warcadda iskuullada magaalada baydhabo iyo weybalaa ka kordhiyey baradowga ilifka afka mayga cabdiraxmaan oday iyana nayn fiiriya warkaas
ardayda iskuulaadka magaalada baydhabo iyo waliba ayaa anfadheedan imtixaanka sana dugsiyeedka lamada kun labaatan afar iyo labaatan shan kaasoo eedaha furtay wasiirka wasaarada golaha wasiirada koonfur galbeed wasiirka wasaaradda walbarashada koonfur galbeed markii si rasmi ayaan ka dhawaaqday dowladda koonfur galbeed farda rasmiga elifmaay labaatan sideedii novembar lamada kun labaatan shan sidoo kale ka dara jadwalka hiisadaha iskuulaadka sheelduun ee koonfur galbeed iyo waliba jara isbedelo hormarneed oo dhiniga fartee inta badan iskuulaadka sheelduun ee koonfur galbeed gaar ahaan magaalada baydhabo iyo baradooka farta elif mayle ka dar hiisadooyinkii oo qaada jareen ardayda meelahan oo kale iyo dadaalanka jaraan weli ambilaawowka ardayda iskuulaadka lekadhakaw iyo walbadan isku bedeli dhinigiiyo fahamka ardayda ee farta elif may hanosano kumada iskuulka hoose dhexe iyo sare ee koonfur galbeed afka mayka weyliya tobowlamir wayna shalayin ana una ada isin usu ye yo afka mayka weyliya tobowlamir afmay weyliya tobowlamira ley lamirna maylikuwede wal o booski magaaga galaw yalikuwede sahadalkun horontolamidis iyo deeqsilamidis liintuso kelimaadkusukey afkasta maylaya marka waa liinka sawr lamiir afka maykana maylaya todowlamiira leey haana kumada ardayda iskuulka oo barada u fartay elif may yaa ka bandhigkay gabeeye cajiibe iyoona sidoo kale oo sheegay ninka farahsanyin baradowka fartay elif may yaadageeduwa newey udura yawle banduuga yeele magaara yibisu bahala yidhaahuruwa yilaan jiliya shimbira yeerir goofa yabadbooda yifooda yeerir yeer xishooda yarirbuduwa yaw liitira lan irin jibi jabtisna qabe jeertisna qabe koymisku baraanana afkeengayo way banaan in kordhay maadii dharaa afka maay maanka eejadan faraasintan in kordhi tankalo may baan mahadnagay dadkii oo
maamulaha iskuulka hoose dhexe iyo sare ee koonfur galbeed ustaad aadan ibraahim iyo ku hadalay qaabkii hiisada iskuulkan ka jara ardayda fahamsha iyo weliba qoranqaadow ka farta waliba furayintaynantu ku sheega iskoolka koonfur galbeed iskoolka hoose dhexe ee sare ee koonfur galbeed waliba dhagangeliyey ama jadwal shee ka daray barashada elifmaayga oo si toos aan ku bilaawtay sanadmusiyeedka lamukunlabaatafarlamukunlabaatashanta oo iyadoo la dhaqow ardayda lagu bilaabo fasalka koowaad ilaa iyo dugsi sare taasoo haytay amar ama awaamiir hukumati wasaaradda waxbarashada hanti laka dhaka wilaadka yaalan koonfur galbeed guud ahaan sagaaraya magaalada baydhabo unoogu awaamirtaas ku duulaan ayaaba ibu waa hadii sanadka aan bilaawna intay la barada farta elif maayga qoraalsha iyo akhrintiya iyo dheegmaarsatiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
idamaasanta oday welina warka hirabnamo iyo si tooseen ka guda jirna magaalada gabiley iyo weyballa ka daafuray barnaamijka asariyeynta canshuuro iibka raxmasalaad iyo niinfiiriyaas wasaaradda horumarinta maaliyadda iyo magaalada gabiley ka dahafurtiya barnaamijka canshuurta iyo gadowka ama badeecada walibana barnaamijka ku qeybgalaya madaxa canshuurta madaxa sharciga barnaamijka g s t iyo mas-uuliyiin kale ujeedka barnaamijka unla kadaha furaayaha iyo sidii lan casriyayilaha iyo gadowka iyo walhasaarowka dalka madaxdii ku hadalaya goobta iyo sheegana barnaamijka canshuuro gadowka ama badeecada iyo muhiimada iyo muwaadiniinta soomaaliyeed iyo inlata dhismo dalka mashruucaasi oo ah cashuurta iibka iyo adeega cashuurtu waa khidmad ku waajibtay qof kasta oo muwaadina oo dalka gudihiisa faa-iido ka hela amba adeeg loo qabto adeegyadaasoo kala duwanaan kala duwan adeega cuntada adeega biyaha adeega laydhka adeegyada noocaasa qof kasta oo loo qabanayo muwaadina amba ajaaniba oo ku sugan xayndaabka jumhuuriyadda somalilan waxaa ku waajibtay cashuurta g s t-ga cashuurta guud ahaan waxaa waajibiyey qodob dastuuriya qodobka afariy tobnaad ee dastuurka jumhuuriyadda somalilan xeerka cashuuraha guud iyo dakhliga somalilan xeer sidaa awgeed guud ahaan bulshada ku dhaqan magaalada gabiley waxaanu ogeysiinaynaa in laga bixiyaan waxaan ku sugannahay maanta ah, gobolka gabiley caasimadiisa gabiley oo aynu maanta u fadhino inaanu shaacino ah, hirgelinta cashuurta g s t-ga nidaamka cashuurta g s t-ga oo maanta ka hirgelaysa ah, gobolka gabiley Een, cashuurtaasoo ku waajibtay adeegyada kala duwan ee sida eh, adeegyada cuntada hurdada ah, u- muxuu ahaa adeegyada biyaha laydhka isgaarsiinta sidaa daraaddeed muwaadiniinta ku dhaqan gobolka gabiley waxaanu sheegaynaa in maanta cashuurtaasi ay ka hirgashay laga hirgelinayo gobolka gabiley Ah, gobolka shanaad ay ka hirgelisay cashuurtani cashuurtani waa cashuur ku asaasan xeerka dakhliga cashuuraha beriga xeer number 72 iyadoo hore looga soo hirgeliyey gobolada muradjeex saaxil togdheer iyo awdalba oo muxuu ahaa qarankeenu lafdhabar u ah sidaa daraaddeed anagoo idka mahadnaqayna muwaadin waxaan ku ogeysiinaynaa in cashuurtaas ay maanta ka bilaabantay magaalada gabiley aad a- soona dhaweysaan muxuu ahaa muwaadiniinta muxuu shaqaalaha ka shaqeynaya ee wasaaradda maaliyadda waad mahadsantihiin waxaanu halkan u joognaa hirgelinta cashuurta g s t-ga oo runtii wakhti badan iyo gobollo badan kasoo shaqaysay marba faciye stage lasoo marinayay runtii cashuurtan waxay hirgashay kun sagaal ama wareegtadii koowaad ee madaxweynaha lagu soo saaray kun sagaal boqol saddex iyo sagaashankii kadibna waxay xeer baarlamaan u gudubtay laba kun lix iyo toban waxaa kaloo eh, sidaa maxamed seki sheegay cashuurta g s t-gu casriyeynteedu noqotay laba kun iyo koob iyo labaatan gobolka maroodi jeex baa laga bilaabay gobolka togdheer baa ku xigay gobolka saaxil baa ku xigay gobolka awdal baa ku xigay maanta aynu joogno gobolkii gabiley waxaan guud ahaan reer somalilan usoo jeedinaynaa inay u dhaganuglaadaan bixinta ama hirgelinta cashuurta iibka iyo adeega iyo badeecadda waxaa kaloo si gaara reer gabiley u sheegaynaa maanta on cashuurtaasi hirgelinteedu gobolkii aanu marti uga nahay waxaanu soo jeedinaynaa muwaadiniintu inay contributionka qarannimo ay ka qeyb qaataan runtii oo tiimka maaliyadda iyo tiimka gobolka ee maaliyaddaba ay la shaqeeyaan markaad qarankaaga waxgashataaba wax kaaga soo noqdaan waxaan aada iyo aada ugu bogaadinayaa inaad noqotaan kuwii qarankiina waxgashada
idan maadsanta kulanlunku hadalay horumarinta idiigida caafimaadka iyo weyballe ka goboday magaalada muqdisho ee caasimada dalka
kulankun doodo oo lanku hadlaya horumarinta adeegyada caafimaadka iyo hanagowka kalsoonida bukaanka la ka goboday magaalada muqdisho ee caasimada dalka soomaaliya ayaa waliba ujeedsiay haaya sida lan hooji laha xiriirka ku dhexeeya xarumo caafimaadka iyo bukaanada waliba kulanka ku qeyb galay mas-uuliyiin ku dareerta hay-ada ayda xirfadayaal caafimaad howlwadeenada wasaaradda caafimaadka soomaaliya ururada bilaanta iyo marti sharaf sharduwan ankoreen agaasimaha hay-ada doctoreysa ismaxaan axmed iyo waliba sharaxaad ku biiday muhiimada iyo ujeedka lagu leeyay kulanka yoona ku qaybgalayaalka kala dardaarantay in si gaara ay ilaaliyaan bukaanada koyow xarumo caafimaadka dalka sababta aan u aas-aasnayna em, ida hope foundation waxaa weeyaan in aan baahi tirno bulshadayna dhinaca caafimaadka haddayna qalaheed dhiirigelin wacyigelin iyo trainingna inaan bixino taas ayaa keentay baahida kale oo keentana waxaa weeyaan sidaan u heli lahaynay caafimaad free ah oo aan ugu baahi tiri lahaynay bulshadayna danta yar inay heli karaan waxaan la shaqaynaa taqwa clinic center oo noo fulisay oo naga caawisay dhinaca caafimaadka ah ee, in ayna siiyaan qamiis walbo free of charge inaan ugu tagno takhtarkii oo la kulanno oo la macaamilno taas ayaa marka aad iyo aad noogu fududaysay waxaan rajaynaynaa takhtarro kale isbitaallo kalena in ay helaan fursad ay nagula shaqeeyaan markay imaado in aan baahi tirno bukaankeenna iyo bulshadayna dhinaca caafimaadka marka ay naqato dhanka kale waxaana ku mid ah dhakhaatiirtii hubnoogi sharduwan ayaa ku qayb galay kulanka iyo waliba dhansho ka dheeradana sida markaasi oon ka adeegi doonaan bulshadu see loo soo celinaa kalsoonida bukaanada iyo wada shaqaynta waxaa loo baahan horta bukaan fiican aa loo baahan yahay ana dhakhtar ahaan taa ka hadlayo ana hata bukaan fiican aa rabaa adi dhakhtar fiican aa rabta anana bukaan fiican aa rabnaa barnaamijkan laga hadlayo horta aad uu muhiim u yahay Een, bulshadeennana waxyaabaha ay aad uga liidato waxaa waaye wacyigelinta Een, waxyaabo badan oo loo baahan yahay bulshada in laga dhiso isbitaallo badan magaaladu way ku yaalaan Een, dhakhaatiir badan maalin walba sanad walba dhakhaatiira soo baxda marka meelaha aan ka jiifno waa in wacyigelin la sameeyo taqwa iyo waa soo dhaweynayaa ida hope foundation oan u arko inay runtii hadday abuuri karaan wacyigelin guud isbitaalaadkana kuwaalitooygooda la kormeero oo laga qabto shaqo la yaqaano markaas waxaa soo bixi doona bulsho ku kalsoon hay-adahooda caafimaadka ama caafimaadkeenna ee, isbitaalaadkeenna caafimaadka iyo ummadda ayagu aaminsan inaysan dibad u baahnayn ee gudaha u baahan yihiin in lagu wada hadalo horumarinta adeegyada caafimaadka weliba kaalin weyn ka jartay badbaadinta bulshada soomaaliyeed
dhegeystayaal qodobkeyga weyba usiiyaa shacabka buuloburda iyo weyba hadhowaayana dhismo golo deegaanka ee degmadaas cabdiqaadir warcadde ayaan in fiiriyay faahfaahintaas
dhowaan iyo welibaa la kuwada intay la dhiso golaha deegaanka degmada buulo burde ee gobolka hiiraan si dadka iyo handooradan cidiyo fataayana oon hormariyo adeegyada bulshada sida caafimaadka walbarashada biyo dhismaha wadooyinka iyo xaankalaa waxaana ku miday shacabka magaalada buulo burde ee gobolka hiiraan iyo hadhowaayana in la dhiso golaha deegaanka iyona nagdana hano iyo hadoorana qofka adeegyadii umbaahin ubdow welina iyo dowladda kabooriyana in la dadejiyo dhismaha golaha deegaanka waxaan bogaadinayaa koolaha deegaanka ee saakay degmada buuliburte waa cusub ayaa u baryayaan leeyahay waada cusub oo noo baryay waa ka faa'iidaysan doonnaa waqti badan ayaa dibudhacna hareereeyey iyo iskhilaafyo jiray marka dibudhac wixii ahaa intaas ayay nooga kooban tahay saakay laga bilaabo annaga waxaan geed dheer iyo geedkaaban u saarannahay sidii kola deegaan ay degmada buuliburte ku helileed qofkii imaanaya in warqad lagu soo magacaabo tanba ma qaadanayno waxaan rabnaa dadka buuliburte ku nool oo ku dhasho xadaariga inay codkooda wax ku tooran karaan waxna ku diidi karaan maanta waxaan ku sugannahay degmada buuliburte saaka waxaa laga dahafuuray shirka golaha deegaanka haddaan nahay dadka reer hiiraan khaasatan degmada buuliburte waxaad u soo dhoweyneynaa golahaas deegaanka ah si bulshada ay uga warhayso ugana hadasho xaaladeeda iyo jawigeeda qofka ay ga doorteenna ay uga coday karaan xaaladda jirto ay uga sheekay karaan dadka reer hiiraan ama soomaalida nama fahansano golaha deegaanka golaha deegaanka wuxuu ka madax bannaanaanayaa inuu qof soo waco duduubo ama uu qof la shakaysan waayo ama hay-adaha uu furi waayo wixii degmada u baahan tahay laakiin qofka markii deegaanka uu soo doorto markasta wuxuu ka hadli doonaa baahida degmada wuxuu ka turjumi doonaa baahida dadka deegaanka marka golaha deegaanka la soo dhoweeyo annaga waa soo dhoweynaynaa weliba gacan furna ku soo dhoweynaa insha allah waana ka qayb qaadanaa wixii kaalinteenna waa mahadsan waxaan rabaa inaan soo dhoweeyo golaha deegaanka ee maanta looga dhawaaqo degmada buuliburte aragti ahaan ee, golaha deegaanka waxay u fahansanahay reer buuliburte maamulkiinna dadaad ku qanacsan tihiin oo adinka aad doorataan oo aad la xisaabtamaysaan keensada haddii noocaas ay tahay oo warqaddan jirto oo siddeed saacaad ilma noo imaanayso aan ka gudbayno oo dadka annaga aan dooranayno oo qofka inta qofka murashaxiinta reer buuliburte ay dhegaysanayaan oo ninkii dadka hogaaminaya yidhaahda la leeyahay ee, waxaad bulshadu qabanaysa soo qor oo qofka dugmiintii laga qabto lix bil kabacdi dugmiintiisa lagu laaban karo oo wixii waa qabatay waa maasantee noo joog iyo waana qatashay iska baxaan dhihi karno noocaas haddii uu yahay golaha deegaanka aadaan usoo dhoweynayna waxaan ku faraxsanahay inaan golaha deegaanka laga daahfuray degmada buuliburte oon codka haynan wax ku kaansan karno waxna ku diidi karno waana ku faraxsanahay aad iyo aad boqolkiiba boqol
waxaan soo dhaweynaynaa golaha deegaanka waana ku faraxsanahay golaha deegaanka soo dhaweyntooda anagoo ka tirsan waddanka hiiraan insha allah waa ku faraxsanahay waana mahadsantihiin dowlad goboleedka hirshabeelye wed dadaala degmooyinka lagu hirgelo golo deegaan oo dadka hadooradayana si langdaadajiya adeegyada dowladda
idan maadsantaa warcadda dhegeystayaal ha ka dhawaada xubinta sarafkii suuqyada ee warka
ka bilaawna dhegeystayaal halkii doolar weyba la sarafahayay labaatan iyo siyeed kun gobdooshay meelo biyowshay usay labaatiyo sagaal kun kontonkii doolar weyba la sarafahayay milyan iyo afar boqol gobdooshay meelo biyowshay usay milyan afar boqol iyo konton boqolkii doolar weyba la sarafahayay laba milyan iyo siyeed boqol gobdooshay meelo biyowshay usay laba milyan iyo sagaal boqol beesada birta etoobiya boqolshay weyba la sarafahayay lix doolar oon dhiganta boqol lixdiyo siyeed kun dhanka iyo raashinka baasara dheerta kortoonsha weyba tomikow doolar ibar meelo shilan soomaaliya usay sadeboqol labaatiyo lama kun baasa makaroonidana kortoonsha weybo sagaal doolar ibar meelo shilan soomaaliya usay lama boqol lixdiyo lix kun shilan bariiska hamsaga loorshii kontay afaru haaf iyona labaatiyo todoba doolaru meelo haafkuusa shilan soomaaliya usay todoba boqol konton iyo lix kun shilan bariiska babuurowga saafaga loorsheeyay soddon iyo liyo haaf iyo toma iyo sagaalo meelo shilan soomaaliga haafka bariiska useeye shan boqol soddon iyo laba kun shilan sokor cadda loorshe afartan iyo liyo haafka labaatiyo sedo meelo shilan soomaaliga useeye lix boqol lixdiyo afar kun shilan sokorta gaduudka loorshe wayboa afartan haafkana wayboa labaatan meelo shilan soomaaliga haafka sokorta useeye shan boqol iyo lixdan saliida jirgaansha weybo afartan iyo saddex doolar tumaleeshana tuma iyo todoba doolar oo meelo shilan soomaaliga tumaleeguseeye afar boqol sagaalan iyo saddex kun shilan burka loorshe weybo labaatiyo siyeed haafkii tuma iyo afar meelo shilan soomaaliga useeye saddex boqol sagaal iyo lama kun dhanka iyo dalagyada beero geleyda loorshe weybo sagaal boqol toddobaatan shan shoodana tumi shan kungo misigada loorshe siyeed boqol iyo toddobaatango shoodi tumi ilamo qimadiga loorshe milyan lix boqol labaatan iyo shango shoodana labaatan shanga lagadahaya diirta loorshena milyan siyeed boqol iyo labaatango shoodana labaatan siyeed kun lagadahay loorka looska weyba lagadahaya shan boqol iyo labaatan shoodi siyeed kun salbukada loorshena weliba malyan saddex boqol iyo afartan shoodana sodo ilikungo intamay baneenkeeka hubinta sarafka ee suuqyada ee warka
haddana ka dhawaada wararka cayaaroonka dadambeeya cabdiraxmaan odaya la diyaare
koxda leverkusen yana ka qanacday qiimaha ee liverpoolka bidii roryan wise oo ka jaran ah gunooyin lakadaari heshiiska sila kuigadii warbimusi qori wargeyska the telegraph leverkusen oo fadaasi inay wise ka wareejiyaan koox banasdiig eh iyo hadda ogolo dalabka liverpool gonada lakadaari heshiiskan laka sheegay inay yihiin haano suurtogal eh iyo badan show kasalesiyin ini liverpool hambata champions league waliba kaloosi ka jara gunooyin kale oo adag sida hanadowka premier league ama champions league balse kahoodii rumaysan inay la taalo korto shuruudahaas rorian west oo dhawaanka biiraha holka germany ee tartanka nations league yeelan magacaaba yaryahanka sanaadka ee banasdiga markii lamaado xiriire xilaareedka waliba isdhaliya tumili gool walibana suubey tumashan caawin ee wits markaasi ee kokumada ciyaartooydanka tayada badan yurub isla waqtigan la rooga walibana liverpool an aragaas inuu siiyey maalgashi muhiim ee mustaqbalka kooxda
guudaan dhegeystayaal may baantaneenka ka warka hiraabnama anoo mareygantaasiin kula dararse b k in farsameeya intii kookaan lamid ereeda un kulmaan waysiin kuga tabaana saas yomaanala